hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa gaadiid shixnad gaaraya ilaa toban gaari waxa ay u dirtay deegaanka masegawaay ee hoostaga gobolka galguduud gaadiidkan sidee gargaarka qaybihiisa kala duwan sida raashinka ayaa waxay gaarayeen ilaa toban gaari oo waaweyn oo nooca xamuulka qaada iyadoona hay-adda sodmo mucaawinadan ay ugu tala gashay shacabka ku nool deegaanka masegawaay ee ka tirsan gobolka galguduud agaasimaha waaxda gargaarka hay-adda sodmo sahre cali yuusuf ayaa ka warbixisay gargaarka hay-adda sodmo ee u dirtay magaalada masegawaay ee gobolka galguduud oo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka galmudug maanta waxaan halkan ka diraynaa toban gaari oo raashina oo isugu jira noocyada kala duwan ee raashinka la isticmaalo baabuurtan waxa ay ku sii jeedaan dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan masegawaay waxaan ugu tala galnay dadka halkaa degan ee ka barakacay guryahooda dagaalada iyo abaaruhu intaba ay iskugu darsoomeen ayaan ugu tala galnay in si nabad qab ah loo gaarsiiyo hay-adda maareynta masiibooyinka markii koowaad ma aha oo ay deegaanada galmudug khaasatan magaalada degmada masegawaay ay u dirto dhowr jeeroo hore ayaan u dirnay laakiin baahida halkaa ka taagan ma aysan kaafin waxaana rajaynaynaa tanna inay noqoto gacantii saddexaad oo aan u dirayno oo dadka deegaanka baahidooda wax ka taraysa waxa aan mar kasta u taagannahay in aan ka soo jawaabno baaqiyada nooga imaanaya dowlad goboleedyada iyo deegaanada ay colaadaha ka jiraan ma aan markii ugu horraysay hay-adda sodma ay gargaar bini'aadanimo u dirto deegaanada dowlad goboleedka galmudug marar hore ayaa jirtay sidan oo kaleeto deegaano ka tirsan dowlad goboleedka galmudug la gaarsiiya gargaar ay dirtay hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma